فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada aan caawo idinku hayno waxaa ka mid a faahfaahin kasoo baxaysa khasaarihii ka dhashay weerarkii sabiid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay deegaan kamid ah shabeellaha dhexe al-kataa'ib oo sawiro ka keentay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee maanta gaaray lafoole beesha murursade oo xoolo badan ku garab istaagtay mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore iyo xubinta ta'amulaadka suuradaha annuur iyo al-xujuraad
ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
wahagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa faahfaahinno kasoo baxaya khasaaraha dagaalkii maanta lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka sabiid shabeellaha hoose wararkaas iyo kuwo kale oo shabeellaha dhexe ah waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar jeglaani
weerarkii saaka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jarmaadeen askarta dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka sabiid ayaa waxaa ka dhashay khasaa'ir kala duwan oo lagu gaarsiiyey ciidankii cagta la mariyey ee halkaasi ku sugnaa waxaana weerarkan lagu dilay lix iyo labaatan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan oo uu ku jiray taliya ku-xigeenkii ciidanka lugta ah ee dowladda ninka lagu magacaabo jenaraal cabdulaahi aadan xuseen oo loo yaqaano ciro sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay duleedka deegaanka shalambood ku dileen askari lagu magacaabo xaaji faray waxaana mujaahidiintu ay kasoo qaateen qori iyo laba boosh markana dhanka xuduudbeenaadka ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerareen xiro ku taala magaalada diif oo ay ku sugnaayeen askarta jubbaland waxaana ciidanka mujaahidiintu ay nolosha ku qabteen askari ka tirsanaa ciidanka axmed madoobe oo ku hubaysnaa qori iyo boosh haddaan eegno dhanka iyo gobolka shabeellaha dhexe wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidiyeen dhul ballaaran oo ka mid ah gobolkaas waxaana dhulkaasi ka mid ah deegaanka istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo guulaneh oo dhaca duleedka aadan yabaal kaasoo ay galabta gaareen ciidamada mujaahidiinta ah kadib markii ay halkaasi isaga carareen ciidankii xasan gargurte ciidanka lagala wareegay guulane waxay cali guudlaabe hogaamiyaha hirshabeelle ka tabanayaan dayacaad sidaasi waxaa sheegay nin ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka dad oo dagaal ku jiray saddexda deegaanka guulane ayaa halkaasi ku naf weyday iyadoo ay sidaas tahay oo sidaas loo lafadirirayay ninka la yidhaahda cali guudlaawe oo la rabay inuu dhaawaca qaadiyo iyagiyaa la meeluu ka baxay la'yihin waxaa kaloo ka daran ninkii xasan dhici soo bahay iyagoo dagaalamaya dadka hore ee dadka hore inay difaacdaan diyaar u ah ee nimanay ka taya badan yihiin ay hortaagan yihiin ayuu dhuuntay asoo inta ceeldheero buraala fatak ka yidhi oo halkaas dhac ka siiyey oo wuxuu fadhiistay miira meel la yidhaha iyo ceel cadle asuu rabaa inuu halkaas aadayabaal ka aada amba muqokori ka aadou rabaa meel walbana ha la ogaado meel walba ou tago saasay u jabtaa maalinkii koowaad oo uu tegay meesha la yidhaahdo califool dheere sid ah sii tegaaya saasay u jabta bal ka warran marka nin maanta adeerkaa ah ama wiilkiisii aad taho caadiba kuu dhalay ilaa ilmihiisii halkaasay joogaane ama wax walbaba kuu ah haddau maanta qadiyadaan diriraynaa waana iska celaynaa dalkayna iyo dadkaynana waa difaacaynaa waana dagaalamaynaa hadduu ku yidhaahdo ee ka warran markaad xabadda gashaba uu sii socdo ee aad maqasho waa baxeen baabuurta waa baxeen bal ka warran dadki waa lagu dayaca meeshii dadku waa dayaciyey waa uga tegya meeshii odacalina shaqadaas asaga le aa u dirta sababtoo ah lama dhihi karo taliyaha iyo odacaliya ismuug maba la dhihi karaba haba yaraate waayo waa arrin ciil iyo murugo leh oo xanuunkeeda leh
xala waa riyoodha soomaaliye anoo gurigayga iska jiifan waxaan ku riyoodha anoo bul iyo iri garoomka aadam cadde dhexda ka taagan halka kala carara iyo halka baabuura ee lala xawaarayaha midda diyaarada ee qotonta aad yaabaysid aan roogsi iri halka xildhibaana halka wasiira midda madaxa ee waaweyn ee diyaaradda isku tubaalaysa aad yaabaysid wuxu waana riyo aniga yaan soomaaliya hadhow layga raaracsanin riyo waaye aniga waabtan hadda aan ku jiraan jiifay waa ku riyoodha leebis halayga aniga yaan laygu dhigay diyaaraddii waa la wada fuulay digaaraan ku iri hal irida taagnay ee waraaqa dhiidhiibay waa iska soo tigtigleeya asaangurayda calishiniyaan ka tegay askarta dowladda federaalk ayaa waxaa la soo darsay xaalad cabsi ah ka gadaal markii dhowaan gobolka ay ka dhaceen dagaallo culus oo jab lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم alkataa'ibna waxa ay sawiro ka keentay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee maanta howlgallada ka sameeyey lafoole oo aada ugu muuqata magaalada muqdisho mu-asasada alkataa'ib waxay goordhow oo xilligii maqribkii ah baahisay sawirada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee saaka ee ku sugnaa inta u dhexaysa muqdisho iyo afgoye waxaa si gaar ah loo baahiyey dhaqdhaqaaqyadii iyo howlgalladii ciidamada mujaahidiintu ay ka wadeen lafoole waxaad arkaysaa markaad daawanaysid sawirada ciidamada mujaahidiinta oo si saf dheer ah isugu dherariyey laamiga waxaa lasoo bandhigay iyaga oo halkaa ee ku kala hagaya gaadiidka dadweynaha baaritaanno sameynaya la hadlaya oo salaamaya dadka rakaabka ah ee towjiihaad iyo talooyin siinaya darawallada si joogitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lafoole ay ugu caddaato dadka aan waxba la socon waxaa sawirada qaarkood ay ku tusayaan meelo qof walba uu garan karo oo caan ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku sugan yihiin sida tabeelayaasha ay wax ku qoran yihiin iyo waxyaabaha la midka ah durbadiiba sawiradan ayaa ku baahay oo aad loo hadalhayaa xilligan baraha bulshada baahitaankooduna si xawli ah ayuu usii soconayaa muuqaalada noocan ah ayaa waxay dhabarjab iyo fashil ku noqonayaan warbaahinta dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan kuwaasoo xaqiiqda dhabta ah aanan ka sheegin dhacdooyinka iyo dagaalada dhanka kale alkataa'ib ayaa waxay qaadanaysaa xilligan dowr aad u firfircoon iyada oo si dhaqso ah ku soo gudbinaysa dhacdada hadba meesha ay ka dhacdo saaka waxaad la socotay weerarkii sabiid dowladda federaalku way beenisay in halkaa la galay oo ciidankeeda la jebiyey oo mujaahidiintu ay gaareen laakiin isla markiiba waxa ay soo bandhigeen sawiradii iyo xaqiiqdii oo aanan markhaati kale u baahnayn ciidamada mujaahidiinta oo magaaladaasii galaya iyaga oo saaran buundada maalmihii ugu dambeeyeyna dowr dardar leh oo noocaasa ayay qaadanayeen waxaana ay xakameeyeen baa la dhihi karayaa boqolkiiba in ka badan konton qulqulka wararka been abuurka ah ee dowladda federaalka warbaahinteeda iyo kuwa taageero ka imanayay sidoo kale sawiradan waxay xoog iyo tamar siiyeen dadka faraha badan ee taageera mujaahidiinta ee ku jira baraha bulshada kuwaasoo xaqiiqooyinkooda ku xoojinaya sawirada hadba ee lasoo bandhigayo waxa kaloo sawiradan ay taageero u noqonayaan dadka jecel in xaqiiqda ay ogaadaan isla markaana ay sii tabiyaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan beesha murusade ayaa xoolo badan ugu deeqday mujaahidiinta kadib munaasabad gelgaduud ka dhacday xoolaha ay bixisay beesha ayaa isugu jira geel iyo ari geelu waa afartan neef ariguna waa boqol neef munaasabadda waxaa ka hadlay ugaaska beesha murusade ugaas cabdulaahi daahir oo xoolaha ku wareejiyey weliga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid maantay waa maalin ramadaan ah sagaaliyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidoo kale ku beegan sagaaliyo tobankii bishii saddexaad labada kun labaatan iyo shantii maanta halkaan aan waxaan isugu nimid geelaan daddaas sadaqaystay kula baxay jihaad fii sabiilillaah geelaanu marka afartan waa yahay markii adduunyada la joogo afartan neefoo geela waa laakiin bal aan toban ku dhufanno geelaanu waxaa waaye hashi waxay ka dhigan tahay inay toddoba boqol naqato hal calaa neef waa toddoba boqol oo neefoo geela ilaah ayaa yidhi mahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi kamahali xabbatin waa ambatad sabca sanaabila toddoba sabuulay dhash ratigan waxau dhalay toddobo hal kastana waxay fii kulli sumbulatin mi'atu xabbatin boqoluu dhalaa meeshaas wallaahu yudaacifu liman yashaa waxaad ogaanaysaan geelu waa toddoba boqol oo halaad calaa neef oo uu addoonkiisa abaalmarina inta alla ugu sii dardaraana waa in dacfi dacfayn iyo wix ka badan annagu afartankana hadda adduunyada ku wareejinaynaa waxaana u niyoonaynaa tiradaas ilaahay inuu ajirkeedana siiyo cid kastoo la baxday qofkii laba dhiibtay qofkii hal dhiibay qofkii saddex dhiibay qofkii rid dhiibay odayaashu say u sheegeen waaye waana ka aqbalay waana ka guddoomay waana ku mahadsantihiin meeshi laga soo baxshana ilaahay khayr ha ugu bedelo intaa ka bacdi xoolahan waxaa la rabaa oo aan u niyoonaynaa oo aan u dhiibaynaa inay mujaahidiintu ku tabaraystaan gaaladuna ay ku jabto niyad ahaan ay ugu jabto tabar ahaanna ay ugu jabto waxaan rabnaa wiilka mujaahidkaa ee ninka calala'uuskaa raacdaysana waxaan rabnaa asagoo calooshiisa ku jira insha allahu tacaala inuu qoorta ka soo qabto marka la yidhaahdo inta qof kasta oo wax dhiibtana sidaas ay u niyooto ariga geela wax allaale wixii raashinka lacagta wax allaale waxaan bixinno waxaan waxaan u bixinaynaa guusha mujaahidiinta inay ku gaaraan calala'uusta iyo riddada iyo gaaladoo dhanna ay ku jabto oo ay alle ku jabsho waxaa weeye liwajhillah ayaan ula jeednaa cid aan uga baqayna lama arko waxaan kaloon intaas markaan ka gudbo waxaan baaq u diraa nimanka beeshaan u dhashay waad noo jeeddaan inaan annagu geel bixinayno maalaan baxaynaa maalin walbana waa diyaaraan lana rijaalna waa bixinaynaa raggina jiidda horeu jiraa waa dagaalamayaan annaguna waa dabannaal waa la socdaa alxaasil jihaadku waa socdaa ha kasoo hor jeesanina jihaadkaasi la jeesta kana soo baxa dahdaa kuwa dhallinyaradaa oo meelaha fafadhiyana waxaan leeyahay jihaadka u diyaargarooba guulihiisa wax ka qaata waxaa ku jirta nacfi tiro badanaa alle subxaanahu watacaala jihaadka markuu ka soo hadaliyey wuxuu yidhi waa ukhraa tuxibuunahaa nasrun min allaahi wa fatxun qariib haa furasho dhowna waa rabtaan yah nasrun min allaahi inadii in gargaarkana waa jeceshihiin tuxibbuun maalna waa ku jiryaa meesha haniimooyin fara badana iska imaanaya waxaa laydinka rabaa marka inaad ku soo biirtiin ninkii ka dambeeyow ku soo biir ninkii ka soo hor jeedee beesha saddex iyo sagaal naqad asagaan ka bilaabaynaa macal soomaalida ka soo hor jeedda oo jihaadka laga wadi la'yahay ama shacab ha noqdaano ama calala'uus ha noqdaane inay arrintaas ka fekeraan inaysan ilaahay juyuushtiisa inaysan isku dhigi karin inay xusuustaan wallaahi inaadan wax ka qaadaynina annagu qatlaanaa fi ljannati wa qatlaakum fi nnaar ninkii ika dhinta oo jihaadka ku dhinta oo asagoo kitaabka ilaahay ka soo hor jeeda ku dhinta fi naar ilaahay ablaqad gaal waaye murtad waaye ama waaba gaal kirishtan oo caadi ah ama haddaan ku shahiidnana ilaahay baan janno uga rabnaa haddaan ku noolaanana cizi iyo sharaf inaan ku noolaanaan rabnaa oo ilaahay xaggiisa aan labadaba ka rabnaa waxaan u sheegaynaa ha ka waantoobaano odayaasha iyo islaamaha ilmahoodii furunta lagu soo guraa ee qofkii qofkii ka hadla waa la xiraa qofkii ka hadla xasan gurgurta wuxuu yidhi waa la xiraa qofkii ka hadla islaanti canugayga aawa tiraahda waa la xiraa odayga wiilkayga hadlay soo baxshiira waa la xiraa war qof laga adagya male shaydaan waaye nimanka oo watana waxaa ka adag ummadda hadday kacdo bismaad ummadda soomaaliyeed si guud baaq waxaan ugu diraynaa war maxaa kitaabka ilaahay ika baxshay maxaa kitaabku ika baxshay bal sheega ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ahaa jiray oo kitaabka ilaahay ku dhashay oo nikaaxa lagu dhalow wixii kitaabka ilaahay ka baasha sheega oo la- laydinka wadi la'yaa kitaabka ma kitaabka ilaahay yaada ku dhalanina oo ma nasabkiinaad duran ma diintiyaad hunguri dhaafsanaysaan war kitaabka ilaahay wax ika bi'i maayee kitaabka ilaahay ha noo soo dejiye asagaana alla na abuuray kitaabuuna noo soo dejiye hawe kale hana gelinee aan kitaabkaas ku midowno madaxweynihii ninkaas mooryaanka oo khaa'inka oo dalkii dhacay oo dadkii dila isku qarbuda adduunkii oo dhan waxaan geelii iyo arigii iyo badarkii laygu wareejiyey waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaala wilaayada gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid naa'ibkii ou soo dirsaday oo wakiilka u ahay ayaan ku wareejinaa insha allahu tacaala ayaguna si meeshii loogu talagalay gaarsiinayaan annaguna halkaas ayaan maaragta howshiisi aan ku wareejinay insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo hilibkooda iyo dhaq- dhiigooda iyo dhaqankoodaba allah ha u barakeeyo kuwii ku tabareysta allah ha ka dhigo kuwii cadowga jabshana allah ha ka dhigo ilaahayna waxaan ka baryaynaa madar khayr qaba ilaah nasiib gaalada allah ha jab gaalada allah ha jab muslimiinta allah ha qawiyo mujaahidiinta allah ha qawiyo xabadooda bamba horce gaalada allah uga dhigo ayaga wixii lagu soo ridana biyo allah ha ka dhigo wixii lagu soo rid biyo allah ha ka dhigo hase gurguurte ilaahay waxaan ka barinay ilaahay adduunka ha dhaafiyo ilaahay adduunka ha dhaafiyo adduunka ou tabcaayay mid laga diro halkaas uga taga allah ha ka dhigo gacanta mujaahidiinta allah ha ku cadaabo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahu nasri degdegana sii ilaahu nasri degdegana sii ilaahu cadowgu waa jabee isku keenna raacsi ilaahu rabbigow adaa awoodda iska leh biqudratika ilaahu adaa awoodda iska leh adaa cadowga jebin kara annagu ma jebi karno ilaa waxaan gelna adaa gemay ilaahayow rabbiyow addoommadaada iyaan naha maanta qorraxan taaganna waa ku baryaynaa ilaah xukuumadda daaquudka ah oo madaxtooyada banaadir ka jirta alla ha jabso mid ilaahay waxaan ka baryaynaa bariga afrika raaya tawxiida in laga taago oo maaragtay imaam caadila oo noo fariista ilaahay ha hirgeliyo ilaahay tawfiiqdaas allahna waafajiyo ilaahu sanadahan dambo cadowgu awoodow isbidaaye ilaahu rabbiyow hoosgey madan khayr qaba allahna siiyo amni allahna siiyo nabadgelyo allahna siiyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay nabadoonnada beesha murusade alxamdu lilaah ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh maanta sagaal iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaan wareejinaynaa annagoo ah beesha murusade geel afartan geela iyo boqol neef oo arya ayaan wareejinaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in maanta loogu gargaaro oo garab lagu siiyo ayaanan aan ku wareejinaynaa darteed waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in maanta meel kasta lagugu xakumo naf iyo maal beesha murursada waxay diyaar u tahay in ay ku bixiso jihaad fii sabiilillaah waxyaabaha aan ku rabno jihaadka amaan ka baranno waxaa waaye in maanta ciziga iyo sharafka beesha murursade ama guud ahaan ummadda muslimiinta ay wax ku dheefaan waxa maalka ay ku bixinaysa beesha murursade waxaa waaye in lagu xakumo shareecada islaamka koonka dhammaantii waqaatuluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah dhammaan in koonka lagu xakumo shareecada islaamka ayay beesha mursada ku bixinaysaa xoola aad u jeedaan naftooduna horay taallaa maalkuna waa kanaha insha allahu tacaala waxa aan rabno waxaa waaye waxa aan ka barannay shareecada islaamka waxaa waaye isaalatulmunkaraat in la zuuliyo munkaraadka shareecada islaamka ayaan aan ka helnay waxaa waaye wa iqaamatu shacaa'ir lislaam shareecada islaamka in la oogo waayo waxa aan aan ku wareejinayno xoolahan ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisaan ku rabnaa in ummadda lagu xakumo waxyaabaha aan rabnaa insha allahu tacaala nafta iyo maalka beesha murursade waxay diyaar u tahay in lagu baxsho jihaad fii sabiilillaah dhallinyaradina waa diyaar xoolihiina waa kuwaanaha waad aragtaan insha allahu tacaala waxa aan rabnaa xoolahaas aan wareejinnay qitaalul kufaar in gaalada lagula dagaalamo darteed ayaan u wareejaynaa ama ha maqlaano gaaladu ha maqasho oo mubtadiinta familiga aan is- aan isla dhalannay ee xagga ku biirta ha maqlaanee waxa aan u wareejinayna waxaa waaye qitaalul kufaar waxa aan ku rabnaa haddii gaala lagu dagaalamaana waxaa weeye liiclaa'i kelimatullaahi hiya alculyaa in kelimadda ilahi subxaana watacaala ay kor noqotaa ayaan ku rabnaa insha allahu tacaala waxaan idiin sheegaynaa waxaad ogaahaysaan maalka aan bixinayno waxa aan ku bixinayno waa kelimatullaahi alculyaa ma rabno inaan si kale u bixinno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah ee beesha heer mursada ah ee maalkan aan ka soo qaadno annagoo nuqubadii gobolka galgaduudeeda aan ka soo qaadno waxaan leenahay maalkiinna iyo owlaadiinna iyo ilaahi subxana watacaala waalidiintiinaba ilaahi subxana watacaala jannadiha ugu bishaarayaan leenahay ilaahi subxana maalkiinana ha barakeeyaan leenahay jihaadka ayaad kula baxdeen cid inka qasabta ma leh waxaad u taagan tihiin kelimatullaahi hiya alculyaa saan odayaalo u nahay saan gabdho u nahay saan dhallinyaro u nahay waxaan u taagannahay kelimatullaahi hiya alculya ilaahi subxaana watacaala kelimadiisu inay kor naqato ayaan maalkana ku baxaynaa nafteennana ku baxaynaa rijaalan wa nisaacan beesha heer mursada sida aan u taagannahay waxaan u taagannahay inaan ku bixinno biidni illaahi tacaala
waxaan wareejihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaasoo ka kooban afartan geela iyo boqol neef oo ariya waxaana ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee la diriraya cadowga ilaahay ee intaas kadib xoolahaas uma horreeyaan inaan hadda bixinno umana dambayi doonaan horena waa u bixinnay haddeerna waa bixihaynaa mar dambena waa bixi doonnaa haddaana waa bixihaynaa horena waa u bixinnay ilaahay kitaabkiisa inaan kor yeelno oo lagu dhaqmo aa lagu bixaa fii sabiilillaahi waaye cadowga ilaahay oo isbahaysiga oo naf iyo maal isugu soo bahayso inuu ku dumiyo shareecada islaamka sidaas daraaddeed inaan anakuna naftaanya iyo maalkaanya bixinno oon isbahaysiga muslimiinta ku biirinno sidaasaan taladaanyu tahay beesha murushade siday isu bahaysteenan annagoo muslimiina isu bahaysahaynaa naftayna ku bixihaynaa maalkayna ku bixihaynaa wiilashayna ku bixihaynaa intaas kadib waxaan hambalyo iyo bogaadin u marihaynaa annagoo golaha nuqubada saddex iyo sagaal ee gobolka galguduud ciidamada mujaahidiinta oo ansaariya muhaajireen ee bariga afrika ee cadowga horarka oo dalka iyo diinta iyo dadka kusoo duula lafdhabarta jebiyey aan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa intaas kadib waxaana ku wareejihaynaa ugaaska beesha saddex iyo sagaal ugaas cabdulaahi daahir axmed hadal ma dhinno odayaashaa ka hadlay waxaa loo bixinaa oon qoraxda u taagannahay odayaashaa ka hadlay waa ilaahay dartiis kelimadiisu inay sare noqoto tan kufrigana hoos noqotoba waxa maalka ay ula baxeen muslimiintu waa intaas ciddii ku farxaya ha ku farxdo ciddii ka naxayana ha ka naxdo in ilaahay uu abuuray muslin iyo gaal qolooyinka hadda u sacyina gaalada oo wadaahu way og yihiin ayagu si xaqiiqa xataa gaaladu way og xataa gaaladu way ogta marka meeshii ugu xumeed ummaddan way soo martay nasriya alla siiyey guula alla siiyey maantay waxaan annagu leenahay ka nuquba ahaan ka nabadoon ahaan ummadda la baxday wax dheefkan ma ahan markii koowaad mana noqon doonto markii u dambaysa ilaahay ha ku siiyo wanaag ilaahay ha ku qaboojiyo sadaqada ay la baxeen ilaahayna marligooda ha ku shaafiyo ilaahayna cadowgooda ha ku dulliyo annaga waxaa nagala rabaahu ilaahay diintiisa asagaa ilaashanaya asagaa xifdinaya kutubkiisa laakiin waxaa nagala rabaa annaga kaliya waa inaan addooman ilaahay noqonno sababkeedana la nimaado waxaan leenaha marka dadka waa la dhimanaa oo ilaahay asagaa aayad qur'aano kulle kullu nafsin daa'iqatulmowt maantay dadka ku abtirsada beeshan waad arkaysiin waxaan haddaan nabadoonnadanaha ugu baaqaynaa intaan korkooda qaadir lagu naqan in ay toobo keenaan oo ilaahay u toobo keenaan waad arkaysiin idinkama qarsoono adinku haddaad isqaldayna ma qaldanidina sababtu waxay tahay dadka maxaabiistaa ee lasoo qaqabanaa maalin kasti ee gaalnimada lagu soo qabtay ee kutubka ilaahay ayagoo la dagaalamaa lasoo qabtay wax dambe ee u dhimani ma jiraan sababtu waxay tahay marba haddiiba lagu qaadir noqday kabacdi war kutubkana waa taqaaniino kutubkana haddee lafdigiisa waa taqaaniino mar haddii lagu qaadir noqdo inaan toobakeen dambe furrayn waxaan marka idin leenahay fursadaad haysatiin mar kale mar kale cod dheeraan idinkugu baaqaynaa u soo laabta sharciga ilaahay iyo kutubka ilaahay u soo laabta waa laydinku dhalay waana laydinku dhaqaa baryana maahan in kutubka ilaahay lagu dhaqmo addooman ilaahayaan u nahay
xoolahan aa loo jeedo oo meesha taagan saddex iyo sagaal baabaxee waxay ku bixinaysaa jihaadkii sibiilay ku baxeen xoolahaas waxay ka kooban yihiin afartan neef oo geel ah iyo boqol neef oo ariya iyo waxaa loola jeedana ilaahi subxaana wa tacaala inuu jihaad fii sabiilillaahi in lagu baxshaa loola jeeda waxaa loola jeeda intaas waay wax kale maaha dan kale laga male wax dan oo kale oo laga leeyahay male beesha murugsade dantaasay ka leedahay ilaahi subxaana watacaala ha u amaal gudaan leenahay waxaa waaye anagu xoolahaas amal haysaasan u wadnaa
xoolahaasaan maanta wareejinaynaa waa waxaa sadaqaysta beesha saddex iyo sagaal meel walbay degtay ka keentay ilaahay dartiisa ula baxe jihaadkay ku- ay ku- kula baxe waxayna ku wareejinaya insha allahu tacaala ugaaska beesha saddex iyo sagaal ugaas cabdulaahi daar axmed ugaaskeenna ayaan ku wareejinaynaa ugaaskuna meesha kale mudaynta ayuu kusii wareejin doonaa insha allahu tacaala raggii akhyaarta ahay oo odayaasha ahaa oo iga horreeyey ee nuqubadii saddex iyo sagaal ahay ayaa warka wanaaggiisii iyo sharaftiisii soo maray waxaan aniga halkan ka caddaynayaa in aan wareejihayno geel ah afartan neef oo geela in aan ku bixihayno jahaad fii sabiilillaahi ah oo ilaahayga subxaana wa tacaala inuu ku kor yeelo aan rabno diinka ilaahay waa yahay boqol neef oo ariya afartan neef oo geela waxaan ku bixihaynaa een, ilaahay dartiis baan u bixinaynaa kutubka ilaahay inuu maaragtay kor noqdaan ku bixinaynaa inaan waxaan ku bixihaynaa haddii ilaahay ku idmaya gaalada ilaahay ku jebiyo murtidiinta ah iyo midda ebel maaragtay joogi jirtayo jinniga ah Een, gaaladaas in ilaahay ku jebiyo saasaan ku bixihaynaa annagu haddii ilaahay ku idmaa dad muslimiin ahaan nahay kutubkaas ilaahay ayaan ku dagaalamaynaa ilaahay inuu kor ka dhigo Een, waxaa weeye marka gaaladana ilaahayga subxaanahu wa tacaala hayaa jebinaya muslimiintana ilaahay ayaa kor yeelaya annagu haddii ilaahay ku idmahayo naxariista midda gaar ahaaneedaan ku doonaynaa oo ilaahay bixinayey xoolahaas cid aan haddii ilaahay ku idmayo ugu danaynaynaah ma jirto naxariis gaar ahaaneedaan ku goobaynaa ilaahay dartiisaan u bixihaynaa dad muslimiin ahaan nahay waxaan markaa een, maaragtay een, mid ka mid ah suugaan yahanada ayaa gabay kusoo gabagabeeyey munaasabadaasi xoolaha ay ku wareejisay beesha murugsade yugandha iska liitiyo haddii burundi loo yeertay wuxuu helay yaqiintii midkii yeyda soo diraya gunnadii yareed iyo markuu yaabiskii u waayey yeelaali ay maamiyeen yurubiyankoodu cadaawaha yakruuriyo kolkii yuubatadu raacday yabqantadu sidii bay xarbiga ugu yamuudeen yaxdhocarun leh seemberi inuu kaaga guro yoongi yacyacoodka kii cuni jiraa lagu yaqaanaaye yahuudiyo nasaarada bakhtiday nimankii yaasiinshay waa culamaa usuugi yahuudiyo nasaarada bakhtiday nimankii yaasiinsha yacbulka gurguurtaa markuu toog isugu yeedhay yulgamadiyo waa tay riddada galan yidhaahdeene dadka yaaqisha iyo kuwii cibta ruugayey yiryiraha markay soo kacsheen libiniyaalkeede yaloongadu xarbiga aayar bay ugu yaxuuseen yakfa weyne gaalihi hadduu kibir u yoolaalo dagaalyahanka howdkiyo ku nool yarista meesheeda yemiin iyo yasaar waa inuu uga yimaadaa yaasigiyo kolkaas baa shuftadu murugla yuusaane yuclulkiyo kurbada waa horay calaf u yeesheen yuclulkiyo kurbada waa horay calaf u yeesheene murtadkaa yaboosiga ku nool waa xasan gurguurti murtadkaa yaboosiga ku nool yu'ashadii gaadhay yaxsulkeedii waa kaa ku rida yoomayoomaha eh kolkuu yalalka maansada maqlaa yadali fuushaaye wuxuu inayasaayaba hadduu yaaban yahay maanta yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeed yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeede yaxyax ma laha weligii hadduu caabdhex yuururo eh yu'ankiyo saliibiga ninkani wuu ku yowyabaya tinta yoofisha iyo ilkaha yidhidku naafeeyey tinta yoofisha iyo ilkaha yidhidku naafeeye yaboosiga markuu doonayo uu dhaqan u yeeshaaye yamaayuuggi uu soo kacshaye nalagu soo yaacashay yallah weeye oo maanta way tabar yaraadeene yaadadooyinkuu soo diriyo qoladiyaayuulka yamcarrada dhexdoodiyo haddii duurka laga yaahshay yablaskiyo catawgoodii baan aragnay yoomkaas xasanow yatiintiyo intaad yicista laynayso yurantida saliibiga wataan yalamsanaynaye yibalkiyo garaafooyinkaa idinku yaalyaalla yurkud iyo waxaa laga ogyahay tan iyo yuukeye yaxaasyadu waxay cunahayaan yeberradaadii yaxaasyadu waxay cunahayaan yeberradaadiiye yididiiladiinni cid laad kula yohoonteene yohoon waxaa la yidhaha macnaha marka uu qofku uu meeluusan ka soo noqin uu aado yididiiladiinni cid laad kula yohoonteene ya caruursataa iyo mar kale soo yabyabataaba yunusoomti waagii raggii yurayuraynayey yol xobkii aday kuu sitaan beriga yaakheeye yacayayso caabtiyo shartii kugu yucuusneed murtadiinta yaahida ahoo yuurada u heelan waa lacag kaliyahay raadiyaan macnaha iyo wax adduunkan guri jediin adduun waxaan ahayn ma raadiyaan murtadiin tayaahida ahoo yuurada u heelan indhay curo weeyo rag baa yidhaha gooyeena yeersiinkii gumaystuhu hadduu qalad u soo yeersho yaqyaqsiina loogama fadhiya hadalku waa yeese haa inay wax walboo gaaladu ay keentaa inay haa dhahaan maana wax kale ma yaqaaniin yaqyaqsiina loogama fadhiya hadalku waa yeese yururuca ka daafaca nasrigu waa istabayaal allahu akbar
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
wahagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraat waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في درسنا هذا سنتأمل darsigeenna waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال السعدي رحمه الله asacdi raximahullah wuxuu yidhi xuquuqda ay isku leeyihiin muslimiinta waxaa ka mid ah inaysan dhexdooda isku jeesjeesin oo aanay isku adeegsanin hadal ama ficil kasta oo muujinaya in qofku xaqirayo walaalkiisa muslimka ah taasi waa mid xaaraan ah mana bannaana waxayna ku tusinaysaa taasi in qofka jeesjeesaya uu naftiisa u bogay iyadoo ay dhici karto qofka lagu jeesjeesayo inuu ka khayr badan yahay kan jeesjeesaya sidaba muuqata maxaa yeelay jeesjeesku wuxuu ka yimaadaa inta badan qalbi akhlaaq xun rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qof waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah sayid qutub raximahullah wuxuu yidhi bulshada muslimka ah ee ku taagan hadyiga qur'aanka waa bulsho leh aadaab sarraysa fardi kasta oo ku dhex noolna waxa uu leeyahay karaamo lama taabtaan ah haddii midkood wax laga sheegana waxay ka dhigan tahay in bulshadaas oo dhammi wax laga sheegay maxaa yeelay waa jamaaco hal ah oo ay karaamadeedu mid tahay aayaddan waxay ka reebaysaa muslimiinta inay dhexdooda isku jeesjeesaan maxaa yeelay waxay taasi fasahaadinaysaa bulshada sideedaba haddii ay bulshada ku dhex badato jeesjeeska way fasahaadaysaa sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeyaan qof weliba oo bulshadaasi ka mid ah wuxuu isku arkaa inuu ka fiican yahay walaalkiisa taasina waa qayb ka mida fasahaadka bulsho ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan kaga digay waxaana ka mid ah axaadiistaas hadalka nebiga ee ah ha isxasdina najina ha isku samaynina ha kala caroonina oo ha kala jeesanina najshiga waxaa loola jeedaa in qofka marka uu waxgadanayo inta loo yimaado lagu qaaliyeeyo badeecada tusaale ahaan in qof badeecadda rabo uu yidhaahdo waxaan ku rabaa kun markaas baa waxaa imaanaya mid kale wuxuu leeyahay anigaa ku qaadanaya kun iyo boqol isagoo xitaa aan rabin inuu gato marka qofka badeecadda rabay wuxuu ku qasban yahay inuu bixiyo lacag ka badan inta uu qofka kala sheegay waa sidaas najshiga ha kala caroonina waa arrin iskacad oo yaan la kala xanaaqin dhabarkana ha isku jeedinina waa ha kala tegina mid ka mida culimmada salaadda marka ay dadku ka baxaan kadib waxa uu dadka ka reebi jiray inay gadaal u laabtaan isagoo ka baqaya inay noqoto muslimiinta oo dhabarka isku jeediyey xadiidka isagoo sii socda wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku yidhi midkiinna yuusan gadan wuxuu walaalkiisa iibsaday addoommihii allow noqda dad walaalo ah muslimka muslimka kale waa walaalkiisa ma dulmiyo ma khudlaamiyo mana xaqiro taqwadu waa halkan wuxuuna saddex jeer tilmaamay xabadkiisa qof waxaa shar ugu filan inuu xaqiro walaalkiisa muslimka ah muslim kasta muslimka kale waa ka xaaraan dhiiggiisa maalkiisa iyo cirdigiisa tani waa dabciga islaamiga ah ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam nagu amray inuu ahaado xiriirka ka dhexeeya labada qof ee muslimka ah waa in qofku walaalkiisa ku fiiriyaa eegmo sare jaceyl iyo walaaltinimo amaa eegmada xaqiraadda iyo inuu qofka isku arko inuu ka fiican yahay walaalkiisa waa fasaad bulsho waxaa kaloo qofka muslimka ah waajib ku ah inuu difaaco walaalkiisa ama walaashiisa marka cirdigooda wax laga sheego ama la xanto dabeecadaha noocaasa hadday nagu dhex faafaan xanta meesha ayay ka baxaysaa hunguri marna ma yeelanayso in acraadda muslimiinta fadhiyada looga sheekaysto qofka walaalkiisa difaaca marka la xamanayana waxa uu yeelanayaa ajar weyn iyo inuu naarta ka badbaado allah idankiis rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii difaaca sharafka walaalkiisa isagana alla ayaa wejigiisa naarta ka difaacaya lafdi kale wuxuu leeyahay qofkii walaalkiisa oo maqan difaaca isagana alla ayaa wejigiisa naarta ka difaacaya inaad difaacday cirdiga walaalkaaga muslimka ah darteed waxaad uga badbaadaysaa naarta marka qofka mu'minka ah waa inuu difaaco walaalkiisa inta uu awoodo qofka ugu horreeya ee maqla qof wax ka sheegaya cirdiga qof muslim ah ama koox muslimad ah waa inuu isagu noqdaa qofka difaaca qasab ma ahan in difaacu noqdo mid qallafsan waxaa ku joojin kartaa xantaas si dabacsan oo waxaad leedahay walaal ma habboona inaan xamanno walaalaheenna muslimiinta ah xantu alle iyo rasuulkiisa raalli kama ahan waxaad adeegsanaysaa usluub wanaagsan ee macluumada gaarsiin kara qofka muslimka ah ee uu ka dhacay gefka arrintana waxaan ku xallinaynaa iyadoo aan buuq iyo khilaaf kale meesha ka dhalanin oo aanu shayddaan goobta soo xaadirin aayaddu fawaa'id badan ayaa ku jirta iyo ta'amulaad badan insha allahu tacaala waxaan kusii dhammaystiri doonaa dersiga soo socda allah waxaan weydiisanaynaa inuuna baro waxaan jaahilka ka nahay naguna anfaco waxaan baranay isaga ayaa taas awoodee ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي